bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda raadiyaha galgudud idiin soo gaarayso dhammaantiin duhur wanaagsan ayaan idin leenahay kusoo dhowaada warka duhurnimo qodobada duhurnimadan maqli doontaana kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid noqonaya webti ka socda dowladda qatar oo gaaray magaalada hubiyo una tegay maalgashiga tekada magaaladaasi xarakada al-shabaab oo sheegtay etoobiya inay ka difaacanayaan tekada magaalada hobyo ee gobolka mudug dowladda soomaaliya oo sheegtay inay ka hortegayso hubka xarakada al-shabaab iyo dhaqdhaqaaqa dowladda islaamka ee daacish kala soo degaan xeebaha soomaaliya wasiirka difaaca dowladda federaalka ee soomaaliya oo la kulmay saraakiil ka socota maraykanka midooda yurub iyo dowladda turkiga duqa muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir oo amray dadka iskale xoolaha wadooyinka dhex jooga in ay toddobaadyo u saaraan uga saaraan sida lagu sheegay amar ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir howlgal isbaraqaadisa oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka bilaabeen gobolka shabeellada dhexe maamulka gobolka banaadir oo dahfuray barnaamijka qorshaha horumarinta caasimada shanta sane ee soo socota iyo ra-iisul wasaarahii hore ee maleysiya oo xabsiga loo taxaabay mar kale ee duhur wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leenahay waa duhurnimo arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha toddobaad ee julaay sanada laba kun sideed iyo tobanka waxaad dhegaysateen qodobada warka duhurnimo kuwooda ugu waaweynaa haddana kusoo dhawaada warkii oo dhan oo idin ambaqaado anigoo xasan cismaan cabdulla xasan fantastic dhanka farsamada sideed bare ayaa warka duhurnimo inta hawada ku jira ee farsamayn doona waxaadna nagala socotaan muujada f m sideed sida dhibic shan magaalooyinka dhuusmareeb guriceel iyo matabaan iyo deegaanada ku xareeraysan dhegaystayaasha adduunka ku suganna waxay si toos ah nagula socdaan bejka internetka ku leenahay ee raadiyaha galgaduud dot com gaaran life streamka wafdi ka socdaa dowladda qatar ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada hubiyo ee gobolka mudug wafdiga ka socda dowladda qatar ayaa safarkooda magaalada hubiyo waxa uu ku wehlinayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ucali geelaxaaf xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxayna halkaasi u tageen sahmin ay ku samayn doonaan dhismaha ku socda tekada hubiyo iyo arrimo kale waftiga ayaa kormeer ku tegay halka laga dhisayo tekada hubiyo uu dhowaan uu dhagax dhigay uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kadib booqashadii uu ku tegay degmada hobyo ee gobolka mudug sidoo kale intay ku sugan yihiin hobyo wiftiga ka socda wasaaradda tekadaha dowladda qatar waxa ay booqan doonaan dhowr goobood oo ka tirsan xeebta ee magaalada hobyo waxaana sidoo kale dhowaan la filayaa in ay booqdaan tekada degmada barawe ee gobolka shabeellada hoose wuxuu kusoo kordha safarka wiftiga ka socda dowladda qatar oo qeybtana ka yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee maanta gaaray degmada hobyo wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan haddii ilahay awoodara raalli ka noqdo markaana haddaan sii gudagalno wararka ku saabsan tekada hobyo xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya ayaa sheegtay in tekada magaalada hobyo ay ka difaacan doonaan dowladda etoobiya kadib markii gudoomiyaha shabaab u magacaaban gobolka mudug uu ka hadlay arrimaha tekada magaalada hobyo sheekh abu cadnaan oo ah ninka shabaab u qaabilsan gobolka mudug ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda etoobiya ay damacsan tahay qorshe ay ku doonayso inay ku isticmaasho tekada magaalada hobyo sargaalkan xarakada al-shabaab ka tirsan ayaa waxa uu sheegay madaxweyne farmaajo tekada uu siiyey etoobiya in ay ka mid tahay tekadaha magaalada hobyo tekada ayraad ee magaalada hobyo ee gobolka mudug balse aysan suurtagal noqon doonin in etoobiya ay isticmaasho tekadaasi waxa uu tilmaamay in xogaga al-shabaab ay joojiyeen dhismaha waddada isku xiraysa ee tekada magaalada hobyo ee dhulka soomaalida galbeed ee dowladda etoobiya haysato sheekh abucadnaan gudoomiyaha xarakada shabaab uu ugu magacaaban gobolka mudug ayaa sheegay dhismaha waddada ay joojiyeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab inay marto duleedka degmada goldogob ee gobolka mudug ayna sii marto tuulada galcase ilaa dhulka soomaali galbeed ay gasho sidaa uu sheegay madaxweyne farmaajo iyo dowladda ethoobiya ayaa isla gartay maalgashi in etoobiya ay ku samayso afar takadood oo soomaaliya ku yaala dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ka hortagayso hubka xarakada al-shabaab iyo dhaqdhaqaaqa dowladda islaamka ay daacish kala soo degaan xeebaha soomaaliya kadib kulan muqdisho ay ku yeesheen wasiirada amniga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa laga soo saaray qodobo ay ka mid ahaayeen in laga hortago hubka xarakada al-shabaab iyo dhaqdhaqaaqa dowladda islaamka ee daacish ee labadooduba ee ka dagaalama soomaaliya ay kala soo degaan xeebaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay gacanta wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga soomaaliya cabdinaasir siciid ayaa waxa uu sheegay in qorshahaasi uu yahay mid meel wanaagsan maraya islamarkaana dowladda ay ka hortagayso hubka xoogaga al-shabaab ay kala soo degaan xebaha dalka soomaaliya
waan ogsoonahay baddeena soomaaliya dayac badan baa ka jira hadday noqon lahayd kheyraadkeedii oo ay si kutarafeel ah ay doomo ka socda dowlado shisheeye ay kalluun sharci darra ah ay ga gurtaan dhibaatooyinna ay ku qabaan shacabka soomaaliya meel walba ay joogaan dadka kalluumaysatada ah waana ognahay tabarta shacabka soomaaliya maantay ee doonyahooda ay kusoo qaataan in markaasi maraakiib ka waaweyn ay dusha ka maraan ama dhibaateeyaan iyo in dhallinyaradeena soomaaliyeed oo aan isleenahay mustaqbalka jiilka cusub ee ummadda soomaaliyeed iyo dalkaba inay tahriibta ku badan tahay iyo inay khatarta badda ay naftooda u hurayaan ay ku badan tahay iyo inaan ka hortagno ururada argixisada ah adeegsiga ay adeegsanayaan badda soomaaliya oo bad iska furan noqotay iyagoo kala soo dego hub gobolada qeybtood kuna dhibaateeya shacabka soomaaliya kuna gumaada
xeebaha dalka soomaaliya ayaa xilligan ku sugan maraakiib shisheeye kuwaas oo sheegaya inay ka hortegayaan kooxaha burcadbadeeda soomaalida oo bilihii u dambeysaba sii yaraaday waxaana maraakiibtaasi dhowr mar cabasho ka keenay kalluumaysatada soomaaliyeed hadalkan ayaa wasiir ku-xigeenka dhanka amniga soomaaliya waxa uu ka sheegay kulan gaar ah oo ay isugu yimaadeen wasiirada dhanka ammaanka ee maamul goboleedyada iyo kan dowladda dhexe ee soomaaliya kaasi oo lagu lafagurayay suurtagalnimada in laga hortago hubka ay la soo degaan xogaga hubaysan ee dowladda soomaaliya kasoo horjeeda al-shabaab ayaa hub badan waxa ay kala soo tagaan deegaano ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ay gacanta ku hayaan hubkaasi oo badanaa ay kasoo iibsadaan dalka yemen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali maxamed amar dambe ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay saraakiil ka socota howlgalka maraykanka ee soomaaliya midooda yurub saraakiisha xerada tababarada ee turkish som ee lagu tababaro ciidanka xoogga dalka soomaaliya kulankan ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta tayeynta iyo qalabaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo deergarowga kabixitaanka ciidanka amisom kaas oo lagu magacdaray qorshaha kala guurka mudane xasan maxamed amar dambe wasiirka gaashaandhigga dalka oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa sheegay in kulanka sidoo kale looga wada hadlay qorshaha wadashaqeyneed ee arrintan ku aadan oo ay wada yeelanayaan wasaaradda gaashaandhigga iyo wadamada iyo hay-adaha caawiya dibudhiska ciidanka xooga dalka kulankan oo qaatay saacado badan ayaa labada dhinac waxa ay isla garteen ahmiyadda ay leedahay in qorshaha dib u dhiska ciidanka xooga dalka ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ay hormuudka ka tahay loo baahan yahay in si wada jira looga wada shaqeeyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali maxamed amar dambe ayaa tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay waxa uu xil weyn iska saaray sidii loo looga miro dhalin lahaa qorshaha dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliya isagoo kulamo istabajooga ah oo arrintaasi ku aadan la yeelanaya dhammaan dhinacyada howshaasi ay qusayso ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgal kan isbaarqaadista ah waxa ay ka bilaabeen tuulooyin hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kadib cabasho ka timid darawallada gaadiidka dadweynaha howlgalkan ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha qeybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xooga dalka jenaraal maxamuud maxamed macalin koronto iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed meyra magraan iyada oo laga hortegay kooxo mararka qaar waddada xiriirisa muqdisho iyo jowhar isbaarooyin dhigta deegaanada howlgalka isbaarqaadista ah laga sameeyey ayaa waxaa ka mid ah cali yaallo hiilweyne namber labaatan iyo tuulada hanshiikh ee duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe taliyaha qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xooga dalka jenaraal maxamuud maxamed macalin koronto ayaa howlgalkaasi ku sheegay mid lagu kurgalayo xaaladda amni ee deegaanada hirshabeelle oo mararka qaar ay ka dhacaan falal amni daro wadada xiriirisa degmada balcad iyo magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa tiro dhowr jeera waxaa ka dhacay weeraro lagu dilay xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya waxaana weeraradaasi sheegtay xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle maamulka gobolka banaadir ayaa daahfuray shir soconaya muddo shan cisho ah oo looga hadlayo qorshaha horumarineed ee caasimada shanta sano ee soo socota kaas oo ujeedku yahay in caasimadu yeelato qorshe ku salaysan baahida degmooyinka si loo fuliyo adeegyada bulsho oo hufan qorshaha horumarinta gobolka banaadir ayaa diiradda saaraya qodobo lagu maalgelinayo kaabayaasha dhaqaalaha sida waxbarashada caafimaadka bilicda magaalada wadooyinka iyo adeegyada kale ee muhiimka ah si looga hortago hoosu dhac ku yimaada howlaha uu maamulku u hayo bulshada soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane xuseen maxamuud nuur xuseen maxamed nuur ciraadi oo furitaanka shirkan hadal ka jeediyay ayaa sheegay in barnaamijkani uu yahay kii ugu horreeyay ee gobolka banaadir uu yeesho isagoo daba dhabaha u xaaraya hanaan lagu wada xisaabtamayo oo bulshada toban iyo toddobiyo tobanka degmo ee uu sahlaya in ay helaan adeegyada aasaasiga ah ee xaqa ay u leeyihiin kuna salaysan baahiyaha la isla wadaag ogyahay mudane xuseen maxamed nuur ayaa sheegay in barnaamijka horumarinta caasimada uu muhiim u yahay horumar waara oo la gaarsiiyo bulshada iyadoo saameyntiisana la geliyey waqti maal iyo faker si looga mirdhaliyo laguna guulaysto qorshe u samaysmata gobolka banaadir wuxuuna ka codsaday qeybaha wuxuuna ka codsaday raade ka qaybgalayaasha shirka in talooyinkooda ay ku beeriyaan sidii ugu turjumaan baahida ka jirta dhammaan degmooyinka muqdisho qorshaha horumarinta caasimada oo socon doona muddo shan sano ah ayaa hadafkiisu yahay dhismaha fikrika faqriga ciraadiya iyo dib u dhiska iyo dubhabeynta kaabayaasha dhaqaalaha ee maamulka gobolka banaadir dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka duhurnimo idinkaoo nagala socda muujada f m sideed sideed ribic shan magaalooyinka dhuusamareeb guraceel iyo matbaan wareegto kasoo baxday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer riiso ayaa waxaa dignin laga soo saaray dadka xoolaha magaalada dhexdeeda kusoo daaya taas oo la sheegay inay dhibaato ku hayso bilicda magaalada muqdisho wareegtada ayaa waxaa la ogeysiiyey hay-adaha amniga iyo guddoomiyaasha toban iyo toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir waxaana digniin lagu diray dadka iskaleh xoolaha magaalada mararka qaar lagu arko iyada oo lagu wargeliyey in la mamnuucay in xoolaha lagu soo daayo magaalada muqdisho sidoo kale waxa ay dadka xoolaha leh lagu amray in muddo laba toddobaad ah ay fursad u haystaan in xoolahooda wadooyinka kaga saaraan haddii sidoo kale saddex jeer laga soo daaxoodo xoolahaasina lala wareegi doono wareegtada kasoo baxday xaafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxay u qornay sida tan ku socoto taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka banaadir muqdisho ku socoto taliyaha qeybta guud ee gobolka banaadir nisa muqdisho ku socoto taliska ciidanka ilaalada wadooyinka xamar muqdisho ku socoto gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir muqdisho ku socoto dhammaan bulshada ku nool gobolka banaadir og agaasimaha waaxda nadaafada iyo bilicda magaalada muqdisho og agaasimaha xiriirka degmooyinka muqdisho og xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir og gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ujeedu wargelin dhammaan bulshada qiimaha leh ee ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dadka xoolaha sida sharci darada ah ugu soo dahya magaalada waxaa lagu wargelinayaa in la mamnuucay xoolaha magaalada dhex jooga laga bilaabo saddexda bisha toddobaad laba kun sideed iyo tobanka oo shalay ku beegan haddaba laga bilaabo taariikhda uu amarkaani soo baxay waxaa la farayaa dadka xoolaha magaalada kusoo daaya in ay xafidaan xoolahooda waxayna haystaan laba toddobaad oo digniin ah ciddii xoolahooda lagu arko magaalada dhexdooda laba toddobaad kadib waxa ay mutaysan doontaa ganaax lacageed ciddii xoolaheeda cishan weydana ee la ganaaxo muddo saddex jeerna waxaa waxaa lala socodsiinayaa in lagala wareegi doono sidaa darteed bulshada xoololeyda ah waxaa ka codsanaynaa in ay cishtaan xoolahooda ayaa lagu yiri qoraalka ama warqada kasoo baxda xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir waxaana ku saxiixan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane injineer cabdiraxmaan cumar ismaan injineer iriisow gudan dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa warkii duhurnimo oo duhurnimadan halkan inkaga soo saarayn la socodsiinaya anigoo xasan cismaan cabdullahi xasan fantastic dhanka farsamada siyaad baraya gacan iga siinaya warka duhur waxaad nagala socoteen mujada f m sideed sideed dhibic shan magaalooyinka dhuusmareeb guraceel iyo matabaha dhegeystayaasha kale adduun kara waxay si toos ah nagala socdaan beijka internetka ku leenahay ee raadiyaha galgaduud at com sidaas iyo nabadgelyo